soomaaliya waxaa dhowr iyo labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay ka dhacayay dilal loo geysanayay dad shacaba oo aan waxba galabsan gacan ku-dhiglayaasha geysta dilalkan ayaa badankood ka baxsada cadaaladda laakiin waxaa jira mararka qaar gacan ku-dhiglayaal lasoo qabto oo xukun lagu fuliyo maanta dowladda soomaaliya ayaa xukun toogasho ah ku fulisay askari ka tirsan ciidamada booliska oo horey qof shacaba u dilay waryaheena xasan kaafi qoyste ayaa warkan muqdisho ka soo diray askarigan oo lagu magacaabo axmed cabdi maadey oo siddeed iyo labaatan jir ah ayaa taariikhdu markii ahayd shantii bishii koowaad labada kun iyo lix iyo tobanka ku dilay degmada afgooye marxuum la oran jiray maxamed cali cabdalla oo ka shaqaynayay meel timajaro ah waxaana maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay saddex iyo tobankii bishii saddexaad labada kun iyo lix iyo tobanka ku riday xukun ku aadan inuu bixiyo diyadii marxuumka sida uu ku dhawaaqayo ku-xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida muumin xuseen cabdulaahi taariikhdu markay ahayd saddex iyo tobankii bishii saddexaad laba kun lix iyo toban abbaaro sagaalkii subaxnimo waxay maxkamadda derajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay gacankudhiigle ekis alifle booliis axmed cabdi maadey siddeed iyo labaatan jir ah ina khadiijo kuusow ku dhashay bu'aale ka tirsan saldhigga booliiska degmada afgooye kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in uu dilay marxuum maxamed cali cabdalla oo ka shaqaynayay meel timajare ah taariikhdu markay ahayd shantii bishii koowaad laba kun lix iyo toban dilkaasoo ka dhacay degmada afgooye waxayna ku xukuntay diyadii marxuumka askariga la xukumay ayaa racfaan ka qaatay xukunkii hore ee ay ku riday maxkamadda derajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxaana uu kiisku u gudbay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida taasoo iyana taariikhdu markii ahayd soddonkii bishii toddobaad labada kun iyo lix iyo tobanka ku riday xukun dil ah kadib markii sida ay sheegtay maxkamaddu ay ku caddaatay in isagoo ka tirsan ciidanka booliska saldhigga degmada afgooye uu si bareera u dilay qof shacaba sida uu mar kale ku dhawaaqayo ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaa racfaan ka qaatay xukunkii maxkamadda derajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida taariikhdu markay ahayd soddonkii bishii toddobaad laba kun lix iyo toban waxay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay gacankudhiigle ekis alifle booliis axmed cabdi maadey waxayna ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii ay ku caddaatay in uu si bareer ah ulakac ah u dilay marxuum maxamed cali cabdalla maanta oo ay taariikhdu tahay labaiyo labaatanka bisha afaraad laba kun toddobayo toban waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa horey u sheegtay in askari kasta oo ka tirsan ciidamada qalabka sida oo dadka shacabka ah dhibaateeya uu xukunkiisu noqon doono dil toogasho ah maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa inta badan fulisa xukunada noocan oo kale ah ee ku wajahan kiisaska dilka ah ee ay geystaan askarta ka tirsan ciidanka soomaaliya waxaana jira dilal kale oo qorshaysan oo ka dhaca magaalada muqdisho kuwaasoo kooxaha geystana ay si sahlan ku baxsadaan iyadoo aanay jirin cid soo qabata islamarkaana cadaaladda hor keenta xasan kaafi qoyste v o a muqdisho